الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaynu ku jirnay kitaaب الbyع bab الأصuل والhimاar baabu byع الأصuل والhimاar baabkii ka hadlayey iibinta dhulka iyo geedaha iyo midhaha iyo waxyaabaa la halmaala wuxuu yihi idaa qaala hadduu idhaa bictuka waan kaa iibiyey haadihi اlarda dhulkan aw isaaxata ama banaankan aw ilbuqcata ama qeybtan dhulka ka mida ee dhulka kale wax kaga duwan wa fiiha waxaal fiihaa binaaun dhisma uu ku yaalo wa shajarun geed ay ku yaalaan falmadhabu waxa weeye annahu yadkhulu inuu gelayo madkuurkaa kaa la sheegay oo a dhismaha iyo geeduhu fi lbayci iibka duuna rahni laakiin haddii dhulka laga rahmo dhismaha iyo geeduhu kuma jiraan rahanka halkan wuxuu ka hadlaya haddii dhul la kala iibsado dhulkaa maxaa raacaya dhulkii garanaya maxaase aan raac ahayn marka wuxu uhi dhulka haddii la kala iibsado ama meel banaan la kala iibsado ama meel dhulka ka midoo inta kale ka soocan inay ka hooseyso ama inay ka sareyso ay tusaale ahaan kaga soocan tahay oo dhismayaal ay ku yaalaan ama geeda ay ku yaalaan geedaha iyo dhismayaashaasi dhulka la kala iibsaday ayay raacayaan oo qofkii dhulkaa iibsaday ayaa iska leh sababtuna waxa weeye ataabicu taabicun dhulka ayaa asala geedaha iyo dhismayaashuna dhulka ayay raacsan yihin haddii se dhulka markaa la kala rahmado wixii dhulkaa ku dul yaalla ee geeda-a ama dhismayaali rahanka geli maayaan sababta aanay u gelayna waxa weeye rahanku waa ka daciifsan yahay iibka oo iibku isagu waa ka xoog badan yahay oo milkiga iyo lahaanshaha ayuu suuliyaa rahankuna ma suuliya masaladanna waxa ay ku saabsan tahay haddii la yidhaaho dhulkanaan kaa iibiyo intaa kaa siiyey waan iibsaday oo dhulka waxaa ku dul yaala dhismaa ama geedaa aan la soo hadal qaadin laakiin haddii si gaara looga wada hadlo wixii lagaga wada hadlay buu xukunkoodu noqonayaa haddina dhulkanaan kaa iibiyo dhismayaasha iyo geedaha geedu intaa ku taalla kuma jirto waa sidaa lagu heshiiyey waa almuslimuuna calaa shuruuطi hadduu idhaahdo dhulkanaan kaa iibiyey bimaa fiihi min binaain aw shajarin dhulkan iyo waxaa ku dul yaala geeda-a ama dhismayaala markaana shardigaasaa shaqeynaya waxay raacayaan dhulkii masaladii sida tusaalahaba u dhigay waa hadduu aa hadduu idhaaho bictuka hadihi alard oo dhismihii iyo geedihii midnaba aan la lasoo hadal qaadin oo aan laga wada hadal markuu leeyah wa fiiha binaaun wa shajarun shajar maxaa la idhahdaa geedaha dhulka ka soo baxaa laba laba qeybood bay u qeybsamaan shajarun wa zarcun shajar oo wixii geed weyne weeye ee jirid leh zarcun oo wixii geed yara markaa markuu leeyahay wa shajarun waa geed weyntii baa raacaysa ku taalay waxaad markaa dee isweydiinaysaa geed yarta xukunkeedu muxuu noqonayaa dhulkaa la kala iibsaday haddii geed yar aan laga wada hadale ay ku taallo wuxuu inoo sheegay markaa geed yartu inay laba u qeybsamayso miduu cumrigeedu dheer yahay laba sannadood oo kale dee geedka uu jirayo taasi waxay la xukum tahay geed weynta haddii dhulkii la kala iibsado ay ku taallay iyadana aan lasoo hadal qaadin iibka ayay ku jirtaa dhulka ayay raacaysa iyo geed yartu inay tahay miduu cumrigeedu markaa uu kooban yahay oo aan laba sannadood aan gaadhin sida waxa weeyaan kuwa hal mar iyaga iyo midhahoodu aanay kala hadhin marka midhaha laga goosto isna waa go-anyi saarbikidii hadhuurhkii digirtii iyo waa heedii iyo qamadidii iyo waxyaabaa la halmaada oo marka midhi laga goosto geedkii meeshii kusii ooli maayo mar labaad midhayn maayo mar labaad midho laga goosan maayo kaasi isagu iibka geli maaye buu hi nooca geed yar tahay noocaas geed yar tahay geli maayo wuxu uhi usululbaqli buu yihi khudrawaadkii alatii taasoo tabqa sanatayn laba sannadood jirta kalqati waa sida calafkii xoolaha iyo walhindibaayi haramacaanoodlaha ka shajari geedweynta ayuu la xukumyaayo fayadkhulu fii bayci lardi lmuطlaqi iibkii dhulka ay ku taale la kala iibsaday iyadana aan lasoo hadal qaadin way gelaysaa walaa yadkhulu geli maayo iibka dhulka la kala iibsaday maa yuukhadu waxa la goosto dufcatan hal mare isaga iyo midhuhuba hal mare israacaan ka xintatin waa sida qamadidii washaciirin haadiya wasaa'iri zuruuci iyo saracyadii kale beriis ha noqoto digir ha noqoto hadhuur wax oo dhan arabiki waa isku wada mid waxa isagiyo geedkiisu aanay kalaadhin oo dhami haddii dhul ay ku yaalaan la kala iibsado oon lasoo hadal qaadin kuwaasi kuma jiraan iibka uma gelayaan wayasixu waa ansaxayaa bu uhi bayculardi dhulkii la kala iibsado dhulkii almasruucati ee zaracu uu ku yaalay cala lmadhabi oo iyadoon zaracii markaa aan laga hadal dhulka oo qura waa la kala iibsan karaa zarcana waxaa looga jeedaa azarcu aladi laa yatbacuhaa fi lbayci ile zarcu waa laba nooc mid horeynu usoo sheegnayo waa kii dhulka raacayay sida qatiga iyo hindibaaga iyo geed geedweynta la xukumka ah kaa halkan looma jeedo waxaa loo jeedaa geed yartii aan geedweynta la xukumahayn oo aan dhulka markaa iibkiisa aan raacahayn markaa dhulkoo qura la kala iibsan karaa iyadoo iskaga taal waxaanay masaladu la mid noqonaysaa inaad iibsatay guri ay alaabi ka buuxdo zarcaasi dee alaabtaas ayuunbuu la mid yahay markaa guriga iibkiisu waa ansaxaya walilmushtari buu hi haddaba kii iibsaday dhulka noocaasa alkhiyaaruba usugan in jahilahu zarcaasi inuu ku yaallo haddii aanu ogeyn oo ila shayga aragti in lagu kala iibsadaabaa shardiya sidaanu u ogeyn saynu sheegnay wuxuu arkay dhulkan oo zaracaasi aanu ku oolin aragtidaa hore ayuu ku iibsaday kadib ayaa dhulkii zarac laga beeray markaa zaraca ayaa dambeeyey isagoo isla dhulkii markaa zarac ma laha ayuu iibsaday markii dambe buu arkay dhulkii oo zarac uu ku yaala markaa dee arrintaasi isaga dhib bay ku tahay dhulka hadduu isagu beeran lahaa hadduu doonaya inuu beerto dee zaraca ku yaalla wuu ka xanibaya sidaa awgeed baa isaga khiyaar la siiye wuxuu u door leeyahay markuu arko kadib inuu iibkii fasakho iyo inuu u daayo ay isaga yaalabe waayo haddii in jahilahu mafhuumkeedu waa maxay hadduu ogaa khiyaar ma leh isagaa ku galay oo dhul iibsaday zarac ku yaallo zaracaasoo iibkaan ku jirin walaa yamnacu diidi maayo buu ihi azarcu zarca dhulka ku yaala dukuul ardi dhulka inuu galo fii yadi lmushtari ibsadaha gacantiisa iyo wa damaanihi mas-uuliyaddiisa oo dhulkii iyadoo zarcaasi uu ku yaalo qofkii in lagu wareejiyo waa mid bannaan oo ansaxaysa mar haddii markaa loo gacan baneeyana dhulkii isagaa la wareega bay noqonaysaa oo dhulku intaa dabeed hadduu dhinto sida hadduu daadqaado kale isaga ayuu ka dhintay goorma ayuu gacantiisa geli karaa waa idaa xasalat اtakliyatu haddii banayni ay xaasisho oo dhulkii loo baneeyo filasax marka halkan hal ishkaal baa soo arooraya horta iyagu waxay ku saleynayaan waxay leeyihin liwujuudi tasliimi fi raqabati qofkani dhul buu iibsaday dhulkiina waa lagu wareejiyey dhulkii laga iibiyena waa lagu wareejiyey haaniga asaxa ka hor jeedaa wuxuu leeyahy maya dhulka iibkiisu ha ansaxo laakiin dhul isaga ku wareega noqon maayo inta zaracaasi uu ku yaalo waayo lam yaqdir cala alintifaaci fi lxaali dhul aanu hadda ku intifaaci karin oo isagu aanu beeran karin zaraca ku yaala ee baa'icu leeyahay awgii maxay u taraysaa markaa in la idhaahdo waa lagugu wareejiye waa talabaadee mar haddii qofka zaraciisiiba uu ku yaal dee wuxuu la mid yahay qofkii daar iibsaday ee daarta alaabee u taallo qofkii ka iibiyey in afka laga idhaahdo waa lagugu wareejiyey ama furayaashii la siiya waxba tari mayso waxay daartu ku wareegeysay un markuu alaabtiisa ka gurto soo maa iibiyo tanna waa sidii oo kale marka zaracaasi uu ka go-o inuu dhulkani ku wareegaya ama muqaabil asax uu leeyahy asaxu daartii la kala iibsaday ee alaabtu ay u taallay qofkii iibiyey aanu ihi kuma wareegeyso iibsadihii ilaa alaabtaa laga guranayo iyo dhulkan ay leeyihin iyadoo zarcu ku yaalaaba ku wareegaya damaankiisa u gelaya waxbay ku kala tafriiqinayaan ku kala geynayaan waxay ku kala geynayaan waxay leeyihin daartii in qofkii loo madhnaysiiyo oo alaabtii laga guro wax sahlan dhowr xamaal baa loo yeedhayaa iyo gaari ku gura baa la odhanaya khalaas arrintu waa dhamaatay laakiin zarci de sidaasoo kale maaha dhulkii zarcu ku yaalay zaracii dee ile markiiba lama jarayo wakti baa lala sugayahay saasoo kale maaha walihaadaaba isagoo zaraci uu ku yaalo dhulkii uu ku wareegi karaa mushtarigii mar haddii loo gacan baneeyo wuxuu yihi walbadru siidhkuna kazarci zarac oo kale weeye ay fiima mara bimacnaa haddii dhul uu siidh ku jiro weli aan soo bixin la kala iibsado siidhkaasi dhulka ma raacaya oo iibka dhulka ma ku jiraa mise kuma jiro waxa uu leeyahay ta kale ma ansaxaya baycul ard iyadoo siidhkaasi ku jiro mise ansixi maayo zaraca ayuunbuu la mid yahay buuri muxuu kala mid yahay axkaamtiina soo martay oo dhan oo haddii siidhkan zaraciisu uu yahay mid geedweynta la xukumo oo laba sannadood iyo ka badan jira iibka dhulka ayaaba ku jiraaba haddiiba aanu nooca ahayn oo geed yarti cumrigeedu aanu dheeraan ahayn siir uu u yahayna iibka dhulka kuma jiro laakiin iibkii dhulku wuu ansaxayaa iyada oo siirhkaasi waxa weeyaan ku jiro iibkana aanu raacin oo kullu badrin likulli badrin xukmu zarcihi masalada qaacidadaasun kuwan siir kastaa wuxuu la xukum yahay zaraciisa ayuu la xukumiyey hadduu zaraciisu iibka dhulka raaco siirhkuna iibka dhulku raacaya haddaanu zaraciisu iibka dhulka raacin ma raacayo waaya wal asaxu buu yihi annahu laa ujrata wax kiraa lilmushtari uma sugnaan muddata baqaa'i zarci muddada zaracaasi dhulka uu ku yaal oo isagaaba marka hore dee ogolaaday dhulkaas oo zaracaasi uu ku yaalo in laga iibiyo markaa zaracii iga gooya ma odhan karo zarci waa inuu waktigiisa qaato marka dambe haddaanu ogeyna khiyaar buu lahaa khiyaarkii markuu ka tanaazulayna wuxuu ogolaaday zaracaasi meesha inuu kusii yaal markaa masalaa meesha ka soo baxaysa ile dhulkiisi wuu ka xanibayi muddada zaracaasi uu ku yaal ujratulmithli muddadaasoo kale waxaa dhulkaasoo kale lagu kireeyo xaq ma u yeelanaya u yeelan maayo buuri waayo markii uu iibsaday dhulkaa zaraca uu ku og yahay ayuu raalli ku noqday muddadaa manfacadeedu inay ka maqnaato marka muddadaa manfacadeedu waa kalmustanaati min albeyci mid iibka laga soo reebay oo kale ayay noqonaysaa waayo marka wejiga kale isagu wuxuu leeyahay maya xaq buu leeyahay haddaanu zaraca meesha aanu ku ogeyn xaq buu u leeyahay wuxuu odhan karaa dee dhulkii baad iga xanibtay waxaana anu kumaan ogeyn oo iibkiisa kumaan gelin muddadaa kiradeeda isibuu odhan karaa oo hadduu jaahil yahay hadduu dhulka ku ogaa zaraca iyado wax ujiraayo wax kiraa ma laha qaطcan ee bilaa khilaaf khilaaf la-aan asaxu wuxuu leeyahy waxaanu ujiro u lahayn xataa haddaanu ku ogeyn dee khiyaar baa la siiyo waxaa la yihi sidaa ku qaado ama iibkaba fasak iminkaa dhowday isagaa markaa sidaa inuu ku qaato oo ku galo doortay wax ujiro aba yaraatee uu leeyahay ma jirto walow baaca hadduu iibiye buu hi ardan dhul buu iibiyey maca badrin siir buu ku iibiyey aw zarcin ama zarac ku yaala ayuu ku iibiyey aw zarcin oo biha iyada ku sugan zaracaasoo laa yufradu bilbeyc aan gooni isaga siirkaa ama zaracaas oon gooni loo iibin karin baطla waa burayaa iibkii fi ljamiici wax oo dhan dhulkii iibkiisuna ansixi maayo siirhkiina iibkiisu ansixi maayo zaraciina iibkiisu ansixi maayo markaa siirhka iyo zaracu laba qaybood bay uqeybsamayaan mid waxa weeyaan gooni loo iibin karo qofka iyadoon dhulkii uu ku yaalay aan laga iibin ayaa siirhkii ama zaracii oo qura laga iibin karaa iyo mid aan gooni loo iibin karin ka markaa aan gooni loo iibin karin waa kee waa siidhka aanad arag laakiin haddaad siidhka aragtay oo aragtidaadii kadib dhulka lagu aasay dee waa lagaa iibin karaa ilaa waxaad aragtee shay haa'iba maaha oo kaa maqan waad aragtee waa lagaa iibin karaa haddaanad aragna lagaama iibin karo ama hore waad u aragtee muddada kasoo wareegtayba muddo uu isku bedeli karo kaana markaa in kelidii la iibiyado dhulkaanu la socon ma ansaxayso zaracuna saasuu uqeybsamaya zaracu hadduu yahay mid muuqda oo nafciyo waxtarna leh isagoo quraa la kala iibsan karaa iyadoo dhulkii aan la kala iibsan laakiin hadduu yahay mid qarsoon oo intii loo iibkaba loo gelaya loo qasdiyayba ay qarsoon tahay waa sida basashii oo kale iyo baradhadii iyo ama zarcu uu yahay mid aan kelidii aan iyadoo dhulku aanu la socon kelidii aanu manfaco lahayn lama kala iibsan karo marka halkan wuxu uhi walow baaca hadduu ibiyo ardan dhul maca badrin aw zarcin siidhkaa iyo zaracaasoo dhulka ku yaalo oo laa yufradu bilbeyc mid kelidii la iibsan karo iyadoo dhulku uu ka harhsan yahay aan ahayn baطla wuu burayaa iibki fi ljamiici dhulka iyo zaraca iyo waxaa la isku iibiyey midna iibkiisu ansixi maayo waxaa markaa la odhan karaa dee miyaanay tafriiqu safqadii ahayn oo shay iibkiisu ansaxayo oo dhulka ah iyo mid aanu iibkiisu ansaxahayn oo siidhkaa ama zaraca ah hal heshiis iib in lagu kulmiyey miyaanay noqonayn maxaa loo kala qaadi waaya un oo loo odhan waaya dhulka iibkiisu wuu ansaxayaa zaracan iyo siidhkanna iibkoodu ma ansaxayo maxaa loo odhan waayo waxaa loo odhan waayo hal lacag baa lagu wada iibsaday soo maha wuxu uhi dhulkaa siidhka ku jira ama iyo zaraca ku yaal shan kun baan kaa siiyey shantii kun haddaynu tafriiqu safqa halkan dhaqan gelino soo in loo qaybiyo noqon mayso dhulka iyo zaraca ama siirka marba kii ku jira meesha soo in loo qaybiyo noqon mayso see loogu qaybinayaa zaracan iyo siidhkani miduu iibkiisu sidiisa hadduu kelidii yahay iibkiisu ansaxaya mabahab shayga aan iibkiisu aanu ansax ahayn inuu taabic noqdo mooyaane qiimo ma leh haddii lais yidhaahdo u qaybiya lacagtii lagu kala iibsadee dhulka iyo zaracana dee soo zaracii la qiimeeyo maaha dee maxaa lagu qiimeyn qiimaba male wax la kala iibsan karaba ma ahayn sababtu waa taas marka wixiiba way isla wada burayaan dhulka asal ahaan waxay ahayd dee inuu iibkiisu ansaxo kuwan kalena aanu ansixin laakiin qiimihii dhulka loo jari lahaa iyo intii loo reebi lahaa zaraca aanu iibkiisu ansixin baan halkan la kala saari karin oo zaracii iyo siirkii baan qiimaba lahayn waa mima laa yufradu bilbeyc siduu hi laa yufradu bilbeyc sababtu markaa waa taas waay waxaa markaa loo jeedaa la soco oo siirka iyo zaraca waxaa looga jeedaa mid aan dhulka iibkiisa raacayn kaanada waynu soo sheegnay haddii zaracu uu yahay noocii marka dhulka la kala iibsado raacayay dee iibku suuradan oo kale wuu ansaxaya hadduu yahay noocii aan raacahayna waa tan laga hadlayo goonina looma iibin karo dhulkana taabicuma noqon karo mid iib ahaan ku raaca ma noqon karo saasaanu iibkiisa ku ansaxayn siirkuna zaracunbuu la xukum noqonayay wax zaraca uu siir u yahay buu la xukum noqonayay zaraca uu siir u yahay hadduu geedweynta lamid oo dhulka uu raacayana siirkuna wuu raacayay haddii la arkay haddii kii geed yartii aan geedweynta la xukum ahayn uu siir u yahayna ma raacahayn marka halkan la soco waxaa loo jeedaa maca badrin aw zarcin laa yadkhulu fii beyci lardi baa loo jeeda walaa yufradu bilbeyc dhulka iibkiisi raaci karo taabicu noqon karana ma aha oo iibkii dhulka geli kara mid goonidii loo iibin karana maaha sababta aanu iibkiisu ansaxayn waa taas walaa yakunu taabican walaa yasixu ifraaduhu bilbeyc markaa iibkiisu sababtu u buray waa taa dhulkiina isagaa galaaftay oo isaga iyo dhulkii baan loo qaybin karin lacagtii sababtaan loogu qaybin karina waynu sheegna waa maxay dee qiimoba male isagu wax qiimo u leeyahay baan jirin waqiila waxaa la yihi fi lardi ey fii sixati beyci lardi dhulka iibkiisu inuu ansaxayo oo qura qowlaani baa ku sugan labada qowl mid wuxuu leeyahy wuxuu isla wada burayaan oo dhulka iibkiisuna ansixi maayo ka kalena wuxuu leeyahy maya dhulka iibkiisu wuu ansaxaya laakiin muxuu ku ansaxaya lacagtii lama qaybin karee bijamiici thamani lacagtii la kala siistay oo dhan oo wuxuu uhi shantaa kun dhulkaa iyo siidhka ku jira ama dhulkaa iyo zarca ku yaal iga siiso dhulka iibkiisu waa ansaxayaa buu leeyahy waxaanu ku ansaxayaa shantii kun oo dhan oo zaracii iyo iyo siidhkii mae maan iyagu wax qiimo aanay lahayn saraca iyo siidhku wax la kala iibsan karo maba ahaba walihaada inaan laba soo hadal qaadin bay ka dhigantay buu leeyahy qowlkani oo dhulkoo qura in la kala iibsaday bay ka dhigantay wayadkulu waa gelayaa buuhi fii beyci lardi dhulka iibkiisa alxijaaratu dhagaxanta almakhluuqatu ee lagu abuuray fiiha yacanaa dhulka ilaahay uu ku abuuray oo haddii dhul la kala iibsado wixii dhulkaa hoostiisa ku jiraana iibka ayuunbuu ka mid yahi haddii dahab laga helo iyo haddii fido laga helo iyo haddii macaadin kale laga helo iyo haddii dhagaxaan wax lagu dhisan karo laga helo qofkii iibsaday ayaa iska leh waman malaka arda malaka qaraaraha wa hawaaah qofka dhul mulkiya iibaa ku mulkiya ama si kalebaa u mulkiya dhulkaa wixii ka hooseeya qaraarkiisa oo hoostiisa ah iyo hawadiisaba ilaa samada laga gaadhaya isaga ayaa iska leh oo tumlaku lhawaa kamaa yumlaku lqaraar hawada waa la mulkiyaa sida qaraarkiiyo xaggan hoose loo mulkiyo waxaana u daliila xadiidka nabigu alayh الsalaatu salam uhi man dalma qiida shibri min alard uwiqa ywma اqiyaamati min sabci aradin taakada qofku uu dulmiye dhulkan sarun bay kamid ahayd soo ma haddana xadiidku muxuu sheegay in toddoba dhul qoorta loo gelinayo o lagu ciqaabayo toddobadu xaggey ka yimaadeen qofka dhulkan sare leh inta ka hooseyso o dhanna isaga ayaa leh ilaa ila alardi asaabica dhulka toddobaad ilaa laga gaarhayo kolle masale kalea meesha soo gelaysa oo masaladaa weeyaan toddoba dhul miyay isku dhegan yihin mise way kala fuqsan yihin toddoba dhul masale kaloo ku tacalluqdaana way jirtaa kutubta caqaa'idkiiyo markaan dhigayna aanu ka hadalno oo masalada ku saabsan dhulkan waynu aragnaayo makhluuqaad baa ku nool dad iyo noolayaal kaleba leh dhulalka kale makhluuqaad ma ku nool yihiin mise waa cidla halkeedaa loogu tegay kitaabu tawxiid markii aan sharaxayna baan masaladaa aada u faahfaahin waayo haddaba dhagaxantaa dhulka ilaahay uu ku abuuray iibkii dhulka ayay ka mid tahay baynu nidhi ceeb ma noqon kartaa dhulkaa lagu celiyo qofkii iibsaday ma odhan karaa waar dhulkii xagga hoose oo dhami dhagax bay noqotee iga celi dooni maaye haa ceeb waxay noqon kartaa in qusida biha algarsu aw izarcu beer baad iibsatay waxaad u iibsatay maa inaad dhagax ka qodoto ama dahab ka qodoto waxaad u iibsatay inaad beerto geed weyn aad ku beerto ad ku tallaasho ama geed yarba inaad ka beerto dhulkii markaad qodday inta hoose oo dhami waa sallax kii ka iibiye waxaad leedahay dhulkaagu waa maciib oo dhul beeris loo doonayaa inuu dhagax noqdaa xagga hoose dusha sare qofku uu arkaya laga hadli maayo waa ceeb dhulku uu yeeshay marka wuu ku celin karaa wuxuu odhan karaa lacagtayda ii soo celiya oo dhulkaagii qaado ayuu odhan karaa haddii uu wax kale uga qasdiyayo oo aan beerasho ahayn markaa ceeb noqon mayso dhagaxantu sababta ay dhulka udhul iibka dhulka u raacaya waxa weeye liannahaa min ajzaa'iha qeybaha dhulka ayay ka mid yihiin o markuu hi bictuka haadihi اarضa balfin isna uu hi qabiltu magaca alard ayaabay ku jiraanba oo ay soo galeen walaa khiyaara bu hi wax khiyaari lilmushtari uma sugna iibsadaha in calima in calimahaa hadduu dhagaxantaasi u og yahay halkaa waxaa ku jira aan filayaa duuna lmadfuuni soo ma tii lagu aasay iyadu iibka raaci mayso oo waa maxay dhagaxanta dhulka lagu aasaya caadatu alxijaas bay ahayd bay idhahdeen in dhagaxan markaa dhulka lagu aasto waxa loo aasayay ilaahay baa og oo wax dhici karase haddaad dhagaxan soo guratay meel bana oo dhagaxan aan lahayn oo dhagaxantii dabeetana meeshii baad ka guurto waxaad istiri waa lagaa guran markaasaad dhulkii ku aastay dhulkii baad iibisay adoo dhagaxanti kugu aasantay iibka ma ku jirtaa wuxuu leeyay ma iibka kuma jirto qofku wixii dhulka uu ku aastay wixii dee dhulkaa u dul yaalay ayuunbuu la midi iibka markaa geli maayo waay walaa khiyaara buu hi wax door yeelashaa lilmushtari uma sugnaa in calimahaa hadduu dhagaxantaa ku og yahay aa dhagaxantaa lagu aasay hadduu ku og yahay haddii aanu ku ogeyna laba suuro kalaa kasoo baxaya haddii in dhulka laga qodaa aanay dhulka wax dhibaato u geysanahayn markaana khiyaar ma leh markii dhulka ka iibiyin buu le dhagxantanaad ku aasatay iga saar haddii dhagaxantaa dhulka in laga qodaa ay dhulka dhibaato u geysanaysana markaasuu khiyaar yeelanay markaa waa saddex suuro in dhagaxani ku aasantahay hadduu ogaa wax khiyaara malo hadhow ma odhan karo dhagax baa ku aasanoo dhagaxa in laga soo qodaana dhulkii bay dhibaato u geysanaysaayoo iibku waan ka noqday ma odhan karo adaa ku ogaa baa la leeyahy oo ku galay de haddaanu ku ogeyn oo dhagaxaa dhulka in laga qodaa aanay dhib u geysanahayn dhulkii markaana khiyaar maleh wuxuu xaq u leeyahy un iga saar dhagaxanta wixii markaa dhagaxanta saaristeedu ay dhulka u geysatay dee godad iyo waxaana dee sin xaaladda qura khiyaarka uu leeyahy waa tee oo haddii dhagaxaa saaristiisu dhulka ay dhibaato u geysanayso wuxuu uhi wayalzam waxaa ku waajibaya albaayica iibiya annaqdu dhagaxantaa inuu ka rarto dhulka ila dhulkii nin baa mulkiye dhagaxanta waxay la mid noqonayaan alaabtii daartii uu iibiyey u taallay alaabtaada iga gura soo lama odhanayo dhagaxantan ku aasana iga gura ayuu odhan karaa wakadaa saasoo kale khiyaar male iibsaduu in jahila haddaanu ogeyn inay dhagaxani ku aasantay walam yadura aanu dhibin qalcuhaa dhagaxantaa fujinteedu waa dawaa lizawaali lcaybi min gayri dararin ceebtii oo inay dhulkan dhagaxani ku aasantay waa wax la suulin karo iyadoo wax dhibaatiina shaygii la kala iibsado dhulka aanay soo gaadhin wain dara haddii dhagaxa markaas saaristiisa iyo fujintiisu ay dhulkii dhibayso falahu lkhiyaaru qofkii dhulkaa iibsaday aan ku ogeyni ikhtiyaar buu leeyahay inuu iibkaa waxa weeyaan saa u daayo inuu ka noqdo hadduu ka noqdo la garayoo dee ninkiina dhulkiisi buu qaadanaya isla lacagtiisi buu leeyahy fain ajaaza haddii iibkii uu sidaa ku socodsiiyo lazima albaayica iibiyaa waxaa ku waajibaya annaqlu dhagaxa inuu raro ko uu ka saaro ila kulamu shuruutamin dhagaxantu meesha way iigu jiraysaa xataa hadduu kula shuruutamena shardigu ansixi maayo dhagaxu dee wax cumrile maaha ilaa yowm alqiyaama dhagax jagadaadii ku asnaanaya waayo lazima waxaa ku waajibaya albaayica naqlu inuu raro dhagaxantii meesha uu ka saaro si uu ninkaasi wixii uu mulkiyey uu ugu baneeyo iyo wa taswiyat اlardi iyo dhulkii inuu simo dee ciiddii meesheeda uu ku celiyo si dhulkii sidii qofka markaa lagaga iibiyey uu u ahaado oo u noqdo wa fii wujuubi ujrat اlmithl masale kale imanaysa oo dhagaxantaa waa talidhi waajib bay ku tahay inuu ka saaro soo maha waay inta saarista iyo hawshaasi ay socoto hadday tahi muddo markaa ujro iyo kiro lagu qaabilo kiro ma ku yeelanaya ila dhulkiisi baa muddadaa ka xadhibnaa dhagaxaa laga qodaye laga soo saarayey wuxuuhi wa fii wujuubi ujrati lmithli kirada dhulkaasoo kale laga lagu kireeyaa inay waajibtay muddata naqli muddada uu baayicu dhagaxantaa meesha ka raraayo awjuhun baa ku sugan asxaab lwujuh baa isku khilaafay min ashaaficiyi asaxuhaa wejiyada ka u ansaxsana waxa weeye tajibu way waajibaysaa ujradii ina qala baaici hadduu dhagaxantii raro bacda alqabdi markuu dhulkii ku wareejiyey kadib laa qablahu intaanu dhulka wareejin wax kiraa laga weydiin maayo marka wuxuu leeyahay muddada dhagaxantaa laga rarayo dhulka ee laga saarayo wax kira ma yeelanaya khilaaf baa ku sugan sida muctamedkiina waa maxay waa in la kala qaadayo oo loodhan markuu ku wareejiyey kadib markuu ku wareejiyey laga soo bilaabo ilaa uu dhagaxantaa ka rarayo ujru xaq u yeelanaya waayo dhulka isaga gacantiisi wuu ka baxay damaanadiisi wuu ka baxay iibsadihii buu ku wareegay dhagaxantu inay ku jirtaana dhib maloo zarci aynu soo marray unbay la mid tahay waayo oo diidi mayso inuu dhulku galo iyo dilmushtari iyo damaankiisa inuu galo diidi mayso laakiin intii aanu dhulka ku wareejin wax kiraa kama weydiin karo waayo intaa dhulku wuxuu ahaa si damaanil baayici buu ahaa ibiyaha damaanadiisa ayuu ku jiray waxaa kaloo masaladu ay ku binaysan tahay wejiga asaxa oo ah ana jinaayat albaayici kalaafati dhibaatada iibiyuhu uu geysto shaygii la kala iibsaday inay la mid tahay alaafa asamaawiya wayadkulu waxaa gelaya buuhi halkana wuxuu ka gelayaa haddii beer la kala iibsado beertaa waxyaabaa iyadoon la xusin iibka beerta ka mid noqonaya iyo waxyaaba aan ka mid noqon ahayn wayadkhulu waxaa gelaya buu ihi fii bayci lbustaani bustaanka iibkiisa alardu dhulka horta iyo washajaru geedaa ku yaala ee geed weynta ah iyo walxiitaanu iyo dayrarkii ku wareegsanaa wakada albinaawu khilaafbaha ku jira ee dhismihii beerta ku yaalayna waa saas oo kale cala lmadhabi ile beertu waa dhul dhismaha dhulka ku yaalaana dhulkuu raacaa baynu nidhi haddii la kala iibsado iyadoon lasoo hadal qaadin dhismaha intaniba maxay u gelayaan fii bayci lbustaan waxay u gelayaan lidukhuuliha fii musamaahu ayضa oo magaca bustaan bay intuba gelayaan bustaan haddii la sheego waa inuu dhul jiro soo maa waa in shajar waa inuu jiro deyr iyo xayndaab waa inuu jiro gidaar ha noqdo ama taar ha noqdo ama ood ha noqdo wuxuu doonayaba ha noqdee saasoo kale had iyo jeeraaladee ama sida haalibkaa beeruhu dhismayaalba yeesha dadka ka shaqeynaya ay galaan ama alaabta loo dhigo ama lagu kaydiyaba midhaha kasoo go-a marka intuba magaca bustaan bay gelayaan marka iyadoon laba soo hadal qaadin iibkii beerta ayay raacayaan oo hadhow talo ma odhan karo anuu beertan kaa iibi waa dhulkoo qura geeduu kuma jiraan ama waa dhulka iyo geedaha taarkan ku wareegsani kuma jiro waan fujisanaya ma odhan karo ama dhismayaashu kuma jiraan dhismayaashu anay meesha igu oolayaan haddii kalena iga iibso iib kale ma odhan karo albustaan muxararka kuma yaal muxararka halkan waxaa ku yaala albaaq ayaa ku yaala fi lmuxarar albaaq wayadkulu fi bayci lbaaqi marka albustaan carabi maaha waa kelima farisiya mucaraba laakiin ta carabida ah waa maxay waa albaaq laakiin labada ta mashhuursani waa tan farisiga ah mucarabku albustaana albaaq oo carabi maaha mid mashhuura marka waxay ka mid tahay meelaha nawowi raximah llahu tacaala kelimaadkii gariibka ahaa uu ku bedelay kuwo mashhuura dadka badankoodu ay yaqaanaan tusaaley masaladaasi u tahay waana masale muqadimada uu inoogu sheegay wa fii bayci lqaryati ayib halkaa maxaynu ka fahnay wixii beerta markaa dhex yaalay ee beerta ajzaadeeda iyo qeybaheeda aan ka mid ahayn magaca beer soo gelaya iyagu kuma jiraan iibka ma gelayaan haddaan si gaara markaa aan loo soo hadal qaadin oo looga heshin oo tusaale ahaan cagaf baa taal beertan aan kaa iibiye hadduu idhaahdo cagaftii haddaan si gaaro loo soo hadal qaadin dee iibka kuma jirto gawaadhidii saasoo kale kuma jirto waxyaabo kaloo dee qalaba oo dhex yaalay iyaguna kuma jiraan wax allaala wixii aan magaca soo gelahayn magaca albustaan kuma jiraan marka waxaa la isweydiin karaa mishiinadii iyo waxaa bal ka waran mishiinku ceelka ayuu taabicuye uu raacsanyay ceelkuna dee beertii buu kamid yihi marka shaygu haba noqdo mid aan musamaa albustaan aan soo gelin magaca bustaan aan hoos imanahayn laakiin hadduu yahay shay beertiiba aan lagu intifaaci karin wixii magaca soo hosgelayana aan lagu intifaaci karin ilaa isaga in la helo mooyaane ha kaba baxsanaada magaca eh isaguna iibka uu ku jiraa marka mishiinadii oo kale iibka ay iyagu raacayaan wa fii bayci lqaryati buu hi tuulada iibinteeda waxaa gelaya wayadkhulu waxaa gelaya fii bayci lqarya haddii tuulo la kala iibsado oo qaryadaa iga sii buu hi boqol kun haddee dad fara badan baabaad ka iibsan kartaa soo ma dadkii tuulada lahaa o dhan baa ohan karta tuuladan gebigeedaba iga iibiye waana dhici karta dee qof inuu iibsado oo inuu meesha dahab iyo wax tusaalahaan uu ku ogyahay oo isleeyahy aad qudatid ama bi biyo macaan buu ku ogya beer aad ka dhigatid ayuu isleeyahy iminkana si kalaa bay u dhacdaayo qof quraaba dhisaya tuulo dhan waa waxaa loo yaqaana almudan almudun asakaniya wuxuu dhisaya tusaalahaan boqol guri buu dhisayaa boqolkaa guri waxa weeyaan ceel bay leeyihiin wadooyin bay leeyihiin geeday leeyihiin dhismayaal baa ku yaala dee qof baa iibsan kara gebigeedaba sooma jumladan kara waaye maxaa gelaya markaa cinda aliطlaaq markaan waxba la kala qaadqaadin arrintu ay ku taagan tahay qaryadan iga iibi oo intaa iga siiya waan kaa siiye alabniyatu baa gelaysa horta dhismayaashii wasaaxaatun baa gelaya banaano yuxiiطu biha uu ku wareegsan yahay assuuru dayrka beerta tuuladaa ku wareegsani dee magacii ba iyaduna soo hosgel dhulka banaan ee dayrka tuuladaa ku jira isna wuu soo gelayaa xataa haddaanu dayr jirin dee kolley xuduud bay leedahay wax alaalo waxaa dhul banaana ee xuduuddeeda ku jiraa isaguna iibka u gelaya lalmasaaricu buu yidhi beerihii ma gelayaan iibka cala saxiix marka dhulka bannaan ee xuduudda tuulada ka baxsan isagu iibka kuma jiro ee musama qarya soo geli maayo magaca qarya soo geli maayo beeruhuna kuma jiraan oo qarya iyo masraca waa kala laba weeye walihaada qof hadduu ku dhaarto wallahi laa adkhulu hadi lqarya wallahi inaanan tuulada gelahayn oo beeraheeda uu galo qofkaasi ma aha qof dhaartiisii jabiyey maaha waay wa fii bayci اlardi buu yihi wa fii bayci daar daar iibkeeda yadkulu waxaa gelaya fii bayci daari alardu dhulkii baa gelaya horta ijmaacan si la isku waafaqsan yihi waa goorma ayaa haddii daar lagaa iibiyo dhulkeedii uu iibka gelaya wa idaa kaanat mamluukatan lilbaayici ila nin aan dhulkaba lahayne daarta ulabaa daarta kaa iibin karee waxaa laga hadlayaa haddii dhulka laftiisa uu leeyahay ka daarta kaa iibiye dhulka iibka u gelaya yaan magaciisa si gaaraba loo sheegi bay magaca daar buu dee soo gelayaaba wa kullu binaain baa iibka gelaya dhismo kaste oo dhismayaasha daarta kamid a waxa weeyaan waxaan sarfaceka la dhaha ee dayrka laga dhex dhiso madbaka waxaasoo dhan baa soo gelaya haddii ay ku taalo berkad lagu dabaasho waxaasoo dhami iibka way ku jiraan dhismo kasta xataa xamaamuhaa xamaamkeediina ku dhaho ilaa xamaamkeeda laga gaadho oo meeshii markaa dee lagu meedhanayay ah marka xamaamku waa laba xamaam muhbata oo dhulka ku samaysan iyo mid mutanaqila oo la qaato tusaalahaan de waxaa imikaba de way jiraan suu suuliyaal mutanaqila ayaa jira oo la qaato miyada iyo meelaha loo qaato marka xamaamkii labadaas u qeybsamaya ka ku dhegan dhulka daartaase ku samaysan iibka daarta waa ka mid laakiin ka iska dul yaale marka la doono la qaadanayo miyada iyo beeraha iyo meelaha loo qaadanaya iibka daarta kuma jira isagu walihaada alimaamu shaafici raxima llahu tacaala nas kale ayuu leeyihi oo odhanaya iibka daarta xamaamku kuma jiro midna wuxuu leeya u ku jiraa waa la jamciyey waxaa lagu jamciyey oo arabiic oo ardaygiisii uu ku jamciyey kuwan uu leeya kuma jiraan waa kuwa mutanaqilka ah ee manquulkaee la qaadan karo iibka daarta ma gelayaan haddaan si gaara loo magac dhabin kan uu leeya u ku jiraana waa kee waa ka muhbatka ah lihaada xataa xamaamuhaa almuhbatu intaa ku qaydo kii markaa manquulkaasuu meesha uga baxo wuxuu hi lalmanquulu waxyaabaha daartaa dhex yaalla ee waxaan daartii aan ku dheganayn ah iyagoo iibka geli maayaan haddaan dee aan la aan la shardin oo aan iibka lagu darin ka dalwa sida waadaanti iyo walbakrati iyo baashan xadhigga waadaanta wareejisa oo ceelka laba looxo saasa baa lagu sameeyaa labadaa loox halkaa isugu yimaadaan bir wareegeysa oo xadhigu uu dul marayaabaa ku taala marka waxaasoo dhan oo isku rakiban baa bakra la idhaahdaa bakratu dalwi baa la idhahdaa iyaduna markaa dee kuma jirto hadduu daartii ceel ku yaallo waxa weeyaan ceelka wuu gelayaa iibka biyuhu ceelka ku jiraa ma gelayaan me ma gelayaan kuma jiraan iyagu walbakrati buu hi wasariiri sariirti eeg daarta haddii la dhaha daartaa intaasaan kaa siiyey waan siistay maxaa iibkii daarta gelaya dhulkiibaa gelaya dhismo kasta oo ka mida daartaa gelaya wax kasta oo ku dhegan oo lagu sameeyey dhulka daarta ama gidaaradeeda ayaa iibka gelaya wixii markaa aan dee dhulkiina aan ahayn daartiina qeyb ka mida oo ku dhegan aan ahayn ee dhex yaallaa isagoo iibka geli maayo kaa waxaa laga soo reebayaa un waxa wax daarta ka mida daarta lafteeda ka mida aan looga maarmahayn haba noqdoba shay manquule eh isagoo iibka u gelaya tusaaleedu way noo iman doonaan lalmanquulu shaygii la qaadayey laga qaadi karayay meeshaas ee aan ku dheganayn iibka kuma jiro kadalwasa waadaantii walbakratay iyo baasha xadhigga waadaanta uu dul maro iyo wasariiri sariirtii waa tusaalayaal iyo kuraastii iyo kabadhadii iyo waxaas oo dhan watadkhulu way gelaysaa buu ihi alabwaabu albaabadii almansuubata ahayd mid daarta ku rakiban iyo waxilaquhaa iyo xalqadaha albaabada ku dul yaal marka albaabadiiba ku jiraan iibka hadday daarta ku rakiban yihin ha daaqadii hadday ku rakiban yihin ha haddaanay ku rakibnayna iska dhex yaalaan alaab kaloo dhex taalun bay la mid yihiin oo iibkii geli maayaan xilaqana waxaa looga jeedaa inta badan albaabadan iminku ma laha dee gacan bay leeyihiin tan la qabto ee marka la furayana saa la haa marka la kor loo qabto laakiin albaabadii hore looxee waaweynaa waxay lahaayeen bir markaas sidaa u wareegsan sidaasay u wareegsan tahay marka waa waa lasoo qabtaa marka albaabka lasoo xidhaya lasoo qabta marka albaabkii daarta ku rakibnaa iyo xalqadiisii labaduba iibka way gelayan haddii daarta la kala iibsado walijaanaatuna way gelayaan ay almuhbatatu dha iyadana muxararku qeydkaasu raaciyeyba ijaanaatku waa tashtiyada dhulka ku rakiban tusaale ahaan dee tashtigii laba nooc buu noqonaya wixii wax lagu meedhayey inuu yahay mid aan ku rakibnayn daartaas iyo inuu yahay mid ku rakiban tusaale ahaan dee reerku waxay samaysteenba waxay samaysteen meel gidaara oo dhisan oo dharkii waxa ay ku maydhaan taasi iibka daarta waa ka mid yaan gooni loo sheegi bay laakiin looma jeedo wixii dharka iyo weelkiiyo lagu meydhaya ahaa wax manquula oo la qaadan karo hadhow ninku tashtigiisa hore usii qaadan karaa daarta kaa iibiye oo iibkii daarta ma gelin walihaada walijaanaatu maxay odhanna almuhbatatu kama fi lmuxaram warafu waxaa gelaya shalaf shalfiskii baa gelaya shalfiska waxaa looga jeedaa ka isaguna ku rakiban daarta oo tusaale ahaan dee waaba waa gidaar ayaa daarta lagu sameeyey sidii shalfiska u samaysan amabase bir ama loox buu shalfisku ka samaysay laakiin daartu ku dhejisay oo ku rakibayey mid iska dhex yaallo oo la riixi karo ama laga dulqaadi karo maaha fujin iyo waxbuu u baahanayaa daartii dhaawacaya isaguna iibka ayuu gelaya nin baa tusaalaan kaa iibiyey meel dukaan u ahaan jirtay shalfiskiibaa ku samaysan alaabta la saari jiray shalfiski labuu noqonay inuu mid iska dhex yaalla kaasi kabadhkii iyo sariirtii u dhex taallay buu la mid yahayo iibka daarta kuma jiro iyo inuu mid ku dhegan oo gidaara ku musbaaran kaasi iibka ayuu ku jira hadhow ma odhan karo shalfiskayga waan qaadanaya wasulamu baa gelaya waxaa gelaya waxa weeyaan salaankii jaranjaradii ee almuhbatu baa iyadana looga jeeda waa ka yidhi almusamaraani shalfiskii iyo salaankii daarta ku musbaaraa ama xagga dhulkaa kaga musbaaraado ama xagga gidarada kaga musbaaraado iibkeedu ku jiraa hadduu doonayo inuu la hadho markuu kaa iibinaya ha sheego marda guriga waan kaa iibiyey kaasi kuma jiro kaasi kuma jiro kaasi kuma jiro ha idhaho laakiin haddaanu odhan uu ka aamuso waan kaa iibiyadaas ayuu hoos imanaya markaa marka la yihi almusamaraani salaankii guriga dhex yaalay ee aan ku samaysnayn sida kalaambadahan xidhistooda loo isticmaalo iyo waxyaabaha daahiyad iyo waxyaabaha noocaas ka isagu iibka kuma jira haddaan lagu darin wakadaa saas oo kale waxaa gelaya iibka daarta alasfaluka hoose min xajaray rixa min xajaray raxa mixdinka labadiisa dhagax kamida mixdinku waxa weeye berigii hore maxaa wax lagu shidi jiray warshadahan iyo waxaani dee ma aani jirin waa laba dhagax oo mid uu hooseeyo oo raashinkii baa la saaraya midna wuu sareeya marka kaa saraa ayaa la riixaya la dhaqaajinaya markaa ixtigaaga isxoqaa labada dhagax dhex maraya ayuu raashinka ku shiidmaya budo u ku noqonaya marka wuxuu leeyahy ka hoose iibka daarta waa ka mid ka hoose laftiisa maxaa looga jeedaa waa mid hooseo ku rakiban dhulka haddaan dhulka ku rakibnayn sida mooyihii oo kale dee mooyaha iyo tibtiisu ma gelayaan iibka daarta weelkaa iyo alaabtaa qofka u dhex taalla ayuun bay ka mid yihin lakin ka waxaa looga jeedaa waa ku rakibanyi walihada maxaan odhanaa wakada asfalu min xajari raxa in kaana muhbatan lannahu mar hadduu dhulkii ku rakiban yahay waa macduudu min ajzaai daar daarta qaybaheedii ayuu ku tirsan yihi cala saxiix buuri walacla ka sarena waa sidaas oo kale oo ka sare dhulkiina maaha daarti iyo dhismaheediina maaha kumana rakibno waa alaab dhex taalle siduu iibka daarta u gelaya waa noocii saddexaade hore aan uga dhawaajiyey waxaa jira waxyaabo aan daarta qeybaheedii ka mid ahayn aan kuna rakibnayn laakiin haddana iibka daarta gelaya wuxuu u gelayaa daarta markaa qaybaheeda wax ka mid aan lagu intifaaci karin ilaa isaga la helo oo iminka dhagaxan midxinka ahi wuxuu ka kooban yahay mid hoose dhulkii uu kaas ku rakibayo saasuu daarta ku galay iibkeeda kan sare muxuu ku galay wuxuu ku galay kan hoose kelidii wax ma taraya kelidii waxba tari maayo waxaa la mida saas oo kale dabooladii ayaa la mida waxyaaba munfasila oo daartii aan ku dheganayn qeybaheydina aan kamid ahayn oo iibka raacaya waxaa kamida kaa uu sheegay waxaa kaloo kamida dabooladii sida tusaale ahaan daartan waxaa ku dhex taalla moofo moofadaas iyadu iibkii bay gelaysaa soo ma daboolkeeda ka hor hadduu daboolka moofadan hore usii qaadanaya ma qaadan kartid baa laleeyahy war weelkaygee lamitao waa shay munfasil oo daartii kuma dhegana yaanay ku dheganaanin laakiin wax daartii kamid aan lagu intifaaci karin ilaa iyada la helo waxay la mid tahay qof intuu disti kaa iibiyey daboolkeedina la haray oo ihi disti baan kaa iibiye daboolkaamaan iibin saasoo kale ayay noqonaysaa waxay la mid tahay qof la aad tihi kabayga iibiye oo mid kaa iibiyey tii kalean la haray waxyaabaha iibkoodu saa kuma ansaxo waxaa saasoo kale lamida sanduuqu taaxuun haddii daartaasi meel raashinka lagu shiido oo ku rakibani ay ku taallo iyadu iibkii bay gelaysa laakiin sanduuqa lagu shubo wax ee taaxuunka raacsani dee taaxuunkii nafci yeelan maayo haddaanu isagu meesha jirin isna wuu raacaya wuxu uhi wamiftaaxu kalaqin sakatuurada furaheeda oo muhbatun mid la suga ahayna iibka u gelaya fil asax eeg qufuladu waa laba nooc so imikaba aynu naqaan quful markaa aan daartii ku dheganayn oo inta lasoo iibiyo meel markaa loo sameeye la geliyo deetana la cadaadiyo saa ku qufulna qufulka iyo furihiisu toona iibka daarta geli maayaan oo sandaqad baad nin ka iibisay andaraab bay leedahay quful baa la saaraa waxaad leedahay qufulka iyo furihiisaba anaa iskale anuu kaamaan iibin de iyaga daartii kamid maaha qufulka nooca labaad waa nooc hadda albaabada masaajidkaba imika ku dhegan albaabkiibuu ku dhegan yahay mar hadduu isagu albaabkii ku dheganya dee albaabkiibuu kamid yahay albaabkii daarta ku rakibnaana daartu kamid yahay waayo furiina furihiina iibka u galay isaguna mar hadduu qufulkiisu ku dheganyay daarta muxuu u galay dee haddaad furi qaadato qufulkani nafci muu yeelanay nafci yeelan maayo marka ashyaada munfasilkaa daarta ka go-an ee alaabtii dhex taallay oo kale ah laakiin daartii aan lagu intifaaci karin ilaa ay iibka raacaan ama la helo mooyaane iibkay raacayaan wa fii beyci daabati wayadkulu waxaa gelanu fii beyci daabati daabadii iyo neefkii kala iibsadkiisa waxaa gelaya nacluhaa kabteedii almusamaru ee ku musbaara markaa inagu ma naqaano dee neef xoolo oo kaba leh lakin de hadda way jiraanoo fardaa kaba biraa bay leeyihiinba oo markaa dee lagu sameeyo mid haragana dee waaba loo samayn karaaba markaa wuu gelaya mar haddii uu ku musbaaran yahay qeybtii qeybihii jirhkeeda ayuu ka mid noqday waa liitisaalihaa bihaa ciladu waa taas wakadaa saasoo kale waxaa gelaya iibka hiyaabulcabdi addoonka wakadaa yadkulu waaa yadkulu waa gelaya hiyaabulcabdi addoonka dharkiisa uu xidhanya markaa la kala iibsanayo dharkiisa kale shandadaa ugu jira maaha waa kaa uu xidhanya markaa addoonka la kala iibsanayo fii beyci iibkiisa uu gelayaa fil asaxi de curfigaasaa keensanaya buu leeyahay waxa weeyaan wejigani waana shay dee markaa taabicu ah oo isagii la xidhiidhsan laakina uu khilaafo qultu waxaan ihi bu uhi alasaxu sidaa asaxahay laa tadkulu hiyaabtii laa tadkulu laa tadkulu geli maysa iibka hiyaabulcabdi addoonka dharkiisa wallahu aclamu qowl kale wuxuu leeyahay inta cawrada qarinaysun baa gelaysa inta kale ninkii addoonka iibiye uu ka siiban karaa dharkayga iga saara ohan karaa maxaa markaa daabadii iyo loo kala qaaday addoonkii addoonku dee waa xoolo addoonku daabaday nagama daayo addoonku waa xoolo dharkanuu xidhanyeyna isagu ma le waa xoolo qofka isaga lihi uu leeyahy markaa dee qofku hadduu xoolihiisa iibiyo xoolihiisa wixii saarande uu la hari karaa haddaad awr iibiso heeriyeysan heeryadeeda daji baad odhan karta ama faras baad iibisa koorihiisa waad la degi kartaa a wallahu aclam nawawi muxuu tan ku saleeyey wuxuu ku saleeyey iqtisaaran calaa muqtada lafd wuxuu dhaha addoonkaasaan kaa iibiyan intaa kaa siiyey dee lafdiga iyo ereygaa addoon ama alcabd dharku kuma jiro waxaa la mida waxyaabaha kale addoonku xidhayo dee addoon baabay noqon kartaa halka waxaa fiicneed inuu yidhaahdo laa tadkhulu hiyaaba raqiiqi ila addoon bay noqon kartaa addoontu wixii ay xidhneed ay isku qurxinaysa ee weesaaqyale fargale fargalle waxaasoo dham iyaguna iibkeeda kuma jiraan qofkii iibiyey ula hadhi karaa ula bixi karaa farcun farcan wuxuu ku saabsan yahay haddii geed la kala iibsado shajarna haddii la dhaha maxaynu waa geed weyn soo ma haddii la kala iibsado raabictuka haadihi shajara bikada geedkan baan intaa kaa siiyey hadduu idhaahdo maxaa iibkaa gelaya maxaase aan gelayn culimadu waa cajiib wey subxana allah culimadaa hore ee muslimiintu waxaa dad markaa ilaahay caqli badan siiyo oo adkiye ah waxaa kale ahaayeen marka aqoonteeda diineed laga yimaado adduunyada dadkana aqoon badan bay ulahaayeen oo may ahayn markaa wadaadeen dee kitaabkaa u akriyaya mooyaane waxa kale adduunyada ka socdoo dhan aan war u haynin may ahayn maxaa u daliila odhan karta arrintaa waxaa u daliila markay iibka ka hadlaan baayac mushtar xarfaana baad moodaysa say uga warhayaan waxyaabaha la kala iibsadayo sidaa loo kala iibsadayey waxaasoo dhan markay beeraha ka hadlaan markay ka hadlaan waxaa loo yaqaano tusaale ahaan iibka dharka bacadla ad moodeysaa ninkii sheekha ahaa maruu ka hadlayo iibka xoolaha waxaad moodeysaa xoololey xoolo dhaqataad moodeysaa suu xoolaha iyo u kala yaqaan iyo sifaadkooda iyo waxaasoo dhan marka uu ka hadlo tusaale ahaan iibka beeraha beerele baad moodeysaa wahaakada qofka caalimkaina wuu u baahan yahay waaqica oo axkaamtiisii sheegaya inuu ogaado haddii kale waaqic iyo axkaam iskhilaafsan baad isku rakibaysaa dabeetana halkaa waxaa kasoo baxaya xukum aan saxayn baa kasoo baxaya oo alxukmu cala shay farcun can tasawuri shayga inaad xukum siisaa waxay ku xidhan tahay suurada aad ka haysato ka haysato marka haddaad suuro khaldan ka haysto iibabkii waxaan aad fahamsanaynba ama beerahan ama xoolahan waxaan aanad warba u hayninba dee xukum khaldan baad markaa bixinaysaa shaygii kiisii aan ahayn ayaad siinaysaa marka ama waa inaad dee waxaa dhex gasho oo aad taqaan ama waa inaad dadka yaqaano waa inaad weydiiso mararka qaarkood baa ninkii caalimka ahaa qof caamiya uu fatwo weydiinaya waajib ay ku noqonaysaa inuu fatwo weydiiyo caami ha ka noqdo xagga culumta shareecada lakiin wuxuu caalim ku yahay wax xukum sharci uu ku xidhay tusaalahan waa dhakhtar masale ibiga ku saabsan baa lagu weydiiyey te waa inaad dhakhtarkii weydiiso fasaluu ahla dikrin kuntum laa taclamuuna bay soo gelaysa masale iibka la xidhiidhaa lagu weydiiye bal shaygaa sidaa loo kala iibsadiyo waxaa iyo xukunkeeda cidda baayic mushtarkaa aqoon ule waa inaad weydiiso fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ayay soo gelaysa anigu sheekh baan ahay oo cidna waxba weydiin maayo fatwadana maalin walba waan wadaa axkaamtana waan ridayaa khalad weyn baa ka dhalanaya taas dadku waa isu wada baahan yihin waayo wuxuu yihi farcun farcan wuxuu ku saabsan yahay في dkخuل ma yتبc المaبيica في الbeyع waxyaabaha markaa shaygii la kala iibsaday raacaya gaar ahaan geedaha marka la kala iibsado geedku qeybuu ka kooban yahy jirid buu leeyahy xididuu leeyahy laamuu leeyahy caleen buu leeyahy midhuu leeyahy hadduu a bictuka hadihi shajara bikada maxaa iibkeeda galay maxaase qofkii iibiyey uu la hari karaa wuxu uhi baaca idaa baaca hadduu iibiye shajaratan geed geed weyna dakhala iibkaa waxaa gelaya curuuqa horta xididadeeda gelaya xididadu waa ka mid ila shajara magacaasay soo hoosgelayaan waraquhaa caleenteedaa gelaysa iyaduna waa min ajzaai shajara wa fii waraqi tuuti geedka tuutka la idhaahdo caleemihiisa wejun baa ku sugan weji markaa daciifa laga xoog badaya muctabadka aan ahayn oo odrhanaya haddii geed tuuda lagaa iibiyo caleemu kuma jiraan oo ninkay caleemaha o dhan buu guran karaa ninkii kaa iibiyey ama dee caleenta geedkaasi caleentiisoo dhan ba abad ba isaga ale intuu geedku jiraba aduu midhaha iyo waxaasaad yeelanaysa waayo wejigaasi muxuu ku salaysan yihi tuut oo dhan weliba maaha waxay leeyihin waa tuutka nooca abyadkaa ee rabiiciga ah waxay yidhaahdeen caleemihiisu nafci gooniye ayay leeyihiin oo midhahoo kale weeye oo geedka iyo midhaha waa la kala reebi karaa soo ma oo mar bay midhu iibkii gelayaan marna geli maayaan waa masle inoo soo socota marka caleentani midha maadaama iyadu ay nafci gaara leedahay midhaha xukunkoodii bay qaadanaysaa oo nafcigeedu waa maxay waxay yidhahdeen waxaa la siiyaa duudulqaz dirxigan sameeya xariirta oo dee dirxi la dhaqdaa ayaa la siiya mar hadday saatay midhi bay la xukum noqonaysa ayuu leeyahy wejigaas oo fatakunu kahimaari saa'ir ashjaar wejiga muctamedkiina wuxuu leeyahy war dee dhirta kaleba caleentoodu nafci gaara yeelan kartaaye waa lamidu wa aqsaanuhaa baa gelaysa shajarada laamaheeduna iibka way gelayaan liannaha macduudatu min ashajar geedka ayay ayay ka mid tahay ila alyaabisa ay minha laanta qalalan mooyaane hadduu ku dhahdo geedkaasaan kaa iibiye laamaa qoyan oo dham iibka way ku jiraan laakiin laanta qalalani ee geedkaa ku taallaa iibka kuma jirto wuxuu odhan karaa waan goosanayaa xaabaan ka dhiganayaa ama loox iyo waxbaan ka samaysanaya ka odhan karaa ma odhan karti waar geedkaad iga iibisa anuu geedkaa geed qoyan mar haddaan kaa iibiyey wixii qalalani kuma jiraan ayuu ku odhan karaa waayo wixii qalalan caadadu maxay ku dareertay ma in geedka qoyan lagu daayo mise in laga goosto in laga gooyo ayay ku dareertay marka wixii geedka laga goynayay saa midhihii oo kale ayay noqonaysaa iyadu iibka kuma jirto waa iib oo hadduu dhahdo geedkaasaan kaa iibiyey midhaha ku yaallaa miyay iibka ku jiraan tafaasiil badan bay leedahay masaladaas laakiin lama odhan karo mar walba iibka way ku jiraanoo mubaasharatan bay iibka u gelayaan lama odhan karo marka laantan qalalna midhahaas ayay la xukum tahay waay wayasixu waa ansaxayaa buu ihi baycuhaa shajaradii ama geedii in la kala iibsado oo lagu kala iibsado bishardi lqalci iyadoo qofka iibsaday loo shardiyey inuu fujiyo geedka waan kaa iibiye waxaa shardiga inaad iga fujisato le dhulka anigaa leh aw ilqaطci ama inuu gooyo wa bishardi libqaa waxaa kaloo geedka iibkiisu ansaxaya iyadoo qofkii markaa loo shardiyey inuu geedku meesha ugu yaal inta uu jire uu nool yahayba saddexdaas sababood ba waa loo kala iibsan karaa geedkaasaan kaa iibiyey bishardi inaad goosato iibku waa ansaxaya geedkaasaan kaa iibiyey bishardi inaad fujiso oo labadu maxay ku kala duwan yihin hadduu idhaahdo bishardi lqalci maxaa xididada waa laga iibiyey laakiin hadduu idhaahdo bishardi lqaطci xididadu kuma jiraan iibka ila inta muuqataa la jarayaa wa bishardi libqaa geedkaasa waan kaa iibsaday bishardi inuu dhulkaagaa iigu yaalo dhulka adaaloo kaamaan iibsan lakin geedkaan iibsaday geedkaasi intuu noolay dhulku iigu olay laakiin bishardi libqaa goormaa lagu kala iibsan karaa idaa kaanat ratba hadduu geedku yahay geed qoyan hadduu geedku yahay geed qalalan oo idhaahdo waan kaa iibsaday bishardi inuu meeshaa iigu yaal iibkuba ansixi maayo waxay la mid tahay inuu idhaahdo waxa weeyaan midhahaas waan iibsaday waxaana shardi ah ii ah geedkaaga markay midhahaas waktigii la jarayay bislaanaya la gaadho inaanan ka goosan laga yeeli maayo geed qalalay maxaa asal u ah dele inuu meesha ku yaalla wax faa'iido ay leedahay ma jirtee haddaan dee wax kale aanay ku dul samaysnayn waxaa asal u ah in la fujiyo o la gooyo markaa geed qalalan hadduu idhahdo bishardi libqaa iibkuwa ma ansaxayo waayo haddii sidaa laysu shardiyey garanay ka waran haddii geed la kala iibsado oo waxyaabaha shuruudda aan lasoo hadal qaadin geed cambalafa oo beertaada ku yaala ayuu yihi geedkaaga aniga kun iga sii waan kaa siiyey baa tihi lagama wada hadal miyuu fujinayaa miyuu goynayaa miyuu meesha ugu oolaya lagama wada hadal hadhow toole maxaa lagu kala baxaya haddii la isqabsado kan u idhaahdo iga fuji kan dhaa wuu igu oolaya masalada xukumkeedu waa maxay waliطlaaqu buu yihi shuruudda inaan lasoo hadal qaadin yaktadii wuxuu keensanaya alibqaa duha geedkaa intaa iga sii waan kaa siiyey beertaaduu geedkaasi ugu oolaya haddii aad doonaysa inuu kaa fujisto adaa shardisan lahaa waayo asalku geedku mar hadduu qoyan yahay waa maxay waa inuu meeshaa uu ku yaalla dee taasuu nafciyo waxtar uu ku yeelanaya caadaduna saasay keensataa qofka geed qoyan oo nool iibsanaya muxuu u iibsanayaa inuu meesha ugu yaalo aduu dhulka aad lahaatid be ilaa goormuu dhulkii ugu oolayaa ilaa uu ka dhimanayo geedkaasi meeshuu ugu oolaya geedkaa hagaajintiisa iyo ku intifaaciisa midnaba uma diidi kartid uma odhan kartid beerteeda ha iga soo gelin saana usoo gelin geed baa beertaada igu yaalle buu leeyahay geedkaygaan waraabsanayaa geedkaygaan ka shaqaynayaa geedkaygaan midhii ka guranaya kama hor istaagi kartid ilaa adaa sidaa kaga iibiye waayo su-aasha kale imanaysa waxa weeye geedkii garanna inuu meesha ugu oolaya haddaan lagu heshin inuu ka goosto meesha geedku uu ku yaallo yaa leh ma qofkii iibiyey geedka mise kii iibsaday walaصx u hi anahu laa yadkulu geli maayo almaqrisu halka geedku uu ku tallaalay iibka geli maayo ee dhulka ka mid i goormaanu iibka gelahayn waa hadduu mutaystay khilaafku wuxuu ku sugaya hadduu xaq u yeeshay inuu geedku meesha ugu yaal goormuu xaq u yeelay inuu geedku meesha ugu yaal waa su-aal idinka idinku socoto qofkii geed qoyan iibsaday goormuu xaq u leeyay inuu geedku meesha ugu yaal haye haddii u hadduu shardistay ui geedka waa kaa iibsaya bishardi inuu beertaada igu yaal halkaa inuu igu yaal haye iyo mid kale ma jirto haye salemaan ya qoyaan qura bas xaaladda kale wata cinda aliطlaaq haddii markii la kala iibsanayey geedkaa iga iibi waan kaa iibiye un lays yidhi oo waad goosanaysaa wuu igu oolayahay waxaan laga wada hadal labadaa xaaladoodba wuxuu xaq ugu leeyahy inuu ugu yaallo marka dhulkii ma laha isagu dhulkii iibka kuma jiro muqaabil asax wuxuu leeyahy mee dhulkuna iibka ayuu ku jiraa waayo muxuu ugu jiraa laannu dhulkaa inuu ku intifaaco muddo aan xad lahayn goor ay dhammaanaysa aan la garanahayn ayuu xaq u yeeshay soo ma markuu geedkii ku yaalla iibsaday taasi marka waxay tusinaysaa halkaa geedka uu ku yaalana inuu mulkiyo iibka ay ku jirto taanigu saasuu leeyahy laakiin hase yeeshee yastaxiqu wuxuu xaq ula yeelanayaa manfacatahu geedkaa manfacadiisa maa baqiyat shajaratu inta geedkaasi meesha uu ku yaal walow kaana hadday tahay shajaradu yaabisatan mid qalalan lazima waxaa waajib ku almushtariya iibsada alqalcu inuu fujiyo si ay maca xididadii dee ugu raacaan oo qaciga qalcigaa ka xeel dheer muxararku qaci buu hi lazima almushtariya alqacu buu hi sidan baa fiican oo alqalcu inuu fujisto xataa hadduu shardiyey wuu igu oolaya mar hadduu qalalan yihi meesha ka qaada baa laleeyahy wa hamaratu nakli buu ihi haddaba halkan wuxuu ka hadlayaa geed baa la iibsan karaa midho leh ama weli midhihii ma samaysmina wuu ubixiyey midho ayaa iska leh ma waxaa le kii geedka iibiyey mise kii iibsaday iyadoo midhu ay ku yaallaan wa hamaratu nakli buu hi midhaha geedka nakliga ka baxaa almabiici nakligii la iibiyey in shuridat haddii loo shardiyey lilbaayici oo heshiis lagu galay inuu baayicu leeyahy aw ilmushtari loo shardiyey oo heshiis lagu galay iibsadu inuu leeyahay cumila bihi shardigaasaa lagu camal fali geedkaa waan kaa iibiyey bishardi midho aniga ale geedkaa waan kaa iibsaday bishardi midho aniga ale almuslimuuna calaa shuruuطihim wey wixii ay ku heshiiyeen baa shaqeyn wailaa ay lam yaqac shardu geedkun baa la kala iibsadee midhaha waxaa laga yeelaya lagama wada hadal tafsiil baa geli xukun qura yeelan maayo oo midhi waxaa loo kala qaadi midhihii geedtimireedka inay midho la bacrimiyey ama bacrimisan ila bacrimintu mar walba ficil bani aadam kuma timaado mararka qaarkood baa dee dabayshuba ay dhirta ubaxa ay u kala qaadaa marka midhuhu laba midkood bay noqon inay bacrimisan yihiin iyo inaanay bacrimisanayn hadday bacrimisan yihiin waxaa iskale kii geedka iibiyey midhahaas waxay la mid noqonayaan inaad neef iibiso dhalay kaweynun baad iibisay dee kii yara adigaa iskale sooma ma odhan kara mar haddaad kii weyne ga iibsade iibisay ka yarin wuu la socdaa ma odhan karti haddii midhahaasi ay yihiin kuwa aan aan bacrimisnayn weli ma ma ay noqon wax geedkii ka madax banaan may noqon waxaa iska yeelanaya qofkii geedka iibsaday taasuu ka hadla wuxu uhi fain lam yataabar haddaanu ka bacrimismin minhaa midhahaasi shay-un shayna in yar iyo in baditoona badantoona ma bacrimisna fa hiya hamaradaasi lilmushtari bay usugnaatay mushtariga ayaa iska leh wa ilaa haddii wax ka mida midhahaasi ay bacrimismeen falilbaayici bay usugnaatay marka xadiid baa de masaladan kusoo arooray xadiidkuna wuxuu ku yaala saxiixeynka min xadiid cabdillahi bni cumar rasuulku alayh isalatu salam wuxu uhi man baaca naklan qad ubirat fahamaratuha lilbaayic qofka iibyo geed timireed la bacrimiyey ama bacrimisan maqsuudku waa sidaas midhaha waxaa iska le kii iibiyey baa iska le ilaa an yashtaritaha almubtaacu ay almushtari kii iibsaday inuu shardistay oo marka horeba uu yihi midhuhuna iibkay ku jiraan mooyaane markaa shardiga lagu camalfalaya si hore uu soo sheegay maxaynu ka fahanay man baaca naklan qad ubirat fahamaratuha lilbaaci in lam tuabar fahamaratuhaa lilmushtari haddaan la bacrimin yaa iskale midhihii mushtarigii baa iskale iibsadihii baa iskale taabiir haddaba maxaa looga jeeda khalada ka fahmi taabiir waxaa looga jeedaa tashaququ طalci الnakli fii waqti eeg geedkan timirta la idhaahdo hadda magaalada waa kan ka buuxee bal u fiirsada midhihiisu say usoo baxaan midhihiisu iyagoo ubaxa ma soo baxaan waxay soo baxaan ubixiisu wuxuu soo baxaa isagoo dahaadhan saa u dahaadhan oo qolofe ay saa ugu dahaadhan tahay marka xilli marka la gaadho ayuu dahaadhkaasi ka dilaacayaa ubixiiba muuqanaya oo sida laamaha oo kale ah taabiir haddaad maqasho macnaheed waa maxay waa in dahaarhkaasi uu ka dilaaco oo ubix uu muuqdo ficil bani aadam arrintaasi ha ku timaado ama yaana ku imana mar hadday taasi dhacdo midhaha waxaa iskale qofkii geedka iibiyey waanay ugu oolayaan ilaa ay ka bislaanayaan waktigii la goosanayey la gaadhayo ilaa qofkii iibsaday inuu shardisto o iibka uu ku darsado mooyaane haddaan taabiirkaasi aanu dhicin oo ubixiio weli dahaadhan la kala iibsaday midhaha waxaa iska le mushtariga ilaa inuu shardiyo mooyaane shardista mooyaane baayicu inuu shardista mooyaane waaye naskaas ayaana kusoo arooray halkaan uhi fii waqtihi haddii ubixi dahaadhki uu ka dilaaco dahaadhki uu dildilaaco iyadoo waktigii uu dilaacayo aan la gaadhin taasi macna maleh inaanu dilaacin oo kale ayay ka dhiganta oo tacbiir ma jira bay noqonaysaa waayo geedkii timirta markaa arrinkiisa saas ayuu noqday dhirtii kale ayaa timi maxaa laga yeelaya iyadana wamaa yakruju waxa uu soo baxo tamaruhu bidhihiisu bilaa nawrin ubax la-aan ka tiinin waa sida tiinkii oo kale kan qodxaala maha waa kii kaleba tiin wa zaytuun ku jiray iyo wa cinabin cinabkii in baraza haddii uu muuqdo tamaruhu midhihiisu oo markaa la kala iibsanayo midho ay muuqdaan falilbaayici iibiyaha iskale midhahaas wa ilaa haddaana midhuhu muuqanna falilmushtari iibsadaha ayaa iskale maxaa looga qiyaas qaadanayaa waxaa looga qiyaas qaadanayaa midhihii timirtaa looga qiyaas qaadanayaa markaa geedaha qaarkood bal cilmiga adigu u fiirso qof beereley ayuunbaa garan kara geedaha qaarkood wuxuu leeyahy ubaxu ma yeeshaan midhkunbaa soo baxo soo boodow marka kuwa haddii la kala iibsado iyadoo midhihii ay soo muuqdeen oo ay dabadda usoo baxeen midhihii timirtae geedkii timirta ee la bacrimiyey midhihiisay la mid yihiin oo iibiyaha iskale haddaanay soo muuqanna waxaa looga qiyaas qaadanayaa geedkii timirta ahaa ee aan la bacrimin midhihiisa oo yaa iska leh mushtariga ayaa iska leh wamaa kharaja waxaa soo baxa fii nawrihi ubixiisa kasoo dhex baxa midabku doonaya ha lahaadee uma saqata deetana ubixiisu uu dhaco ay nawruhu ka mishmishin oo kale weeye mishmishka mishmishku waa waa midho hurdi ah oo jilicsan oo macaadiirkooda lagu cunaa midhihiisuna waa xabad quroo adag oo weyn baa gudaha ugu jirta yeman yabo aada uga baxaa iyo dhul kaloo fara badan iyo wa tufaaxin iyo tufaaxi falilmushtari waxaa la mida anuu intana qaano raggii beeraha lahaana midig iyo bidix way ga fadhiyaane waxaa la mid a baasha la idhaha liinta liin macaanta ubax baa soo baxa ubaxa waxaa ka soo dhex baxa midhkii baa ka soo dhex baxa kadibna ubaxaa dhaca aniga lafteydaa liin leh ubaxu markuu dhaco waxaa meesha kusoo hadha midhkii baa kusoo hadha markaa taasuu ka hadlaya haddaad iibiso mustafa sheekh mustafa beertaado waa tan liintaaye haddaad iibiso axkaamteedu waa tan marka haddii uu midhkii ubixii ka soo dhex baxay oo ubixii uu dhacay oo midhkii qori meesha uu ku hadhay falilmushtari buu usugnaaday goormaa mushtarigu yeelanaya midhaha in lam tancaqid اthamaratu midhkii ha soo muuqdo laakiin haddaanu guntamin oo midh markaa guntamay oo geedkii si fiican u qabsaday aanu weli noqon wakada xukunku waa sidaas oo kaleo mushtarigaa iska leh in incaqadat haddii midhkii uu guntamo walam yatanaathar innawru laakiin ubaxi weli aanu ka dhicin fil asaxi horta haddii ubaxi weli uu joogo mushtarigaa iska leh oo midhihii timirtii aan la bacrimin ayuu la mid noqon mar haddii weli ubaxi ku yaallo haddii ubaxi uu ka dhacay ayuu laba xaalood yeelanaya xaalad midhkii uu guntamay geedka si fiican u qabsaday baayica iska leh iyo xaalad aanu si fiican aanu qabsan ha waa saas wey sax weeye wa bacda tanaauri ubixu ubixu markuu ka daatay kadibna lilbaayici buu usugnaaday oo midh markaa majhuura buu noqday markuu ubixii ka dhaco walow baaca hadduu iibiyey buu ihi nakhalaatin geeda timira nakhalaati bustaanin bustaan geeda timira oo ku yaala oo mulicatin ubaxeeda uu soo baxay wa bacduha barhkeedna muabarun uu yahay mid ubaxeeda dahaadhka uu ka dilaacay falilbaayici bay midhahaasi u sugnaadeen waa masaladan horaab uga soo hadlay soo ma oo geedka timirtaa la kala iibsaday haddaan waxba la ysu shardin midhihiisa yaa le haddii dahaadhkii ubaxa uu ka dilaacay markaa la kala iibsanayo waa muabaro baayica iskale haddaanu ka dilaacinna mushtarigaa iskale soo saamahayn tii umuu dib ugu soo celiyey oo sababta markaa uu dib ugu soo celiyeyna waa maxay sadr dib ugu soo celiya waxa weyan waa min baabi tawdiix si uu usii caddeeyo masaa'il kalena dee marka hore aan la soconna wuu raaciyey masaaisha maxaa ka mid a marka la leeyahay geedka timirtaa haddii la bacrimiyo midhaha waxaa iskale iibiyaha haddaan mushtarigu shardisan bacrimintama waxaa looga jeedaa in geedahaas oo dhan haddii beer la kala iibsado tusaalahaan ama toban geed la kala iibsado in geed walba ubaxiisa uu tashaquqo uu dilaacay miyaa looga jeeda maya haddii hal geed uu muabar noqdo inta kalena xukumkaasun bay qaadanaysaa oo meeshii laba yaala mid bacrimisan iyo mid aan bacrimisnayn mid un baa xukumka la siin laha soo maha waxaa xukumka la siinayaa ka bacrimisan kii kalena taabic buu noqonaya waayo kaan bacrimisnayn xagguu u socdaa wuxuu ku socda kusii socdaa inuu mid bacrimisan noqdo laakiin ka bacrimisani miyuu ku socdaa inuu noqdo mid aan bacrimisnayn waa maya idan mar haddii geed ka midiiba mid bacrimisan uu noqdo beertoo dhan baa hala kala iibsadee beer bacrimisan bay noqonaysaa waayo walihaada bui wabacduhaa muabarun mar haddii bar ka midii uu muabar noqdo inta kalena way raacaysaa la xukun bay noqonaysaa ta labaad dee labada mid un baa la raaci lahaa kii daahirka ee muuqday baa xukunka la siiyey fain afrada hadduu gooni yeelo markuu iibsanayo qofku maa lam yuabar inta aan bacrimisnayn falilmushtari bay usugantay fil asaxo dee shardi buu kusoo reebtay wuxu uhi beertaada geedaha ku yaala een bacrimin weli kuwaasi iga iibi oo intaa iga sii waan kaa siiyey buuri markaa intaa dee shardi buu ku reebtay oo raaci mayso intii bacrimisneed raaci mayso walow kaanat haddii ay nakhalaadkaasi ku sugan yihin fii basaatiina beere kala duwan oo laakiin isku jinsi ah caqdiga iyo heshiiskuna mid qurun iyo laba qof unbaa kala iibsanaya falaa saxu buu uhi waa ifraadu kuli bustaanin waa beer kasta in lagu gaar yeelay bixukmi xukumkiisa lagu gaar yeelaya markaa wuxuu yihi wuxuu ka iibsaday tusaale ahaan geeda timira laakiin ku yaala beere kala duwan beertaa kuwa ku yaal iyo kuwa beertaa ku yaal iyo kuwa beertaa ku yaal haddii beer kamida kuweedu ay bacrimisan yihiin kuwa kalena ma raacayaana mushtarigu ma yeelanaya maya mar hadday beere ku kala yaalaan beer waliba xukumkeeday leedahay oo beerta geedaheeda qaar ka midii ay bacrimisan yihiin midhaheeda waxaa iskale baayica taani waxba ka bacrimisnayna yaa iskale mushtariga waay ta kalena saasoo kale xukumkeeday qaadanaysa oo lama odhan mar haddii beertaa geedaha ku yaal qaar kamida ubaxoodi uu tashaququ dildilaacay oo mid bacrimisan ay noqotay beeraha kalena meel kula yaalana hal raaci lama odhanayo waayo labada beerood way kale xukum duwanaanayaan oo mid waliba caqdi gaara ayay yeelanaysaa sidii caqdi gaara markaa lagu iibsaday bay noqonaysaa waidaa baqiyat ihamaratu haddaba midhihii hadday u baaqi ahaadaan lilbaayici midhi geedka ku yaalay haddii la xukumo inuu iska leeyay kii geedka iibiyey muxuu xukunku noqonaya tafsiil baa gelaya fain shurita haddii la shardistay alqaطcu goyn lazimahu inuu ka goostaa waajib ku noqonaysa midhihii isagaa leh waxaana lagula heshiiyey geedka inuu ka goosto de waa inuu shardigaa kasoo baxo almuslimuuna calىa shuruuطihim ya ayuha aladiina aamanuu awfuu biاlcuquud wixii lagu heshiiyey de waa inuu oofiye waa inuu ka goosto wailaa haddaan lagu heshiin inuu midhaha goosto kii geedka iibiyey oo maxaa lagu heshiiyey laba midkood laba midkood way arrinku waxaa lagu heshiiyey in midhuhu geedka ku yaalaan ama waa la iطlaaqay ee ku oolitaan iyo goyn midnaba lama soo hadal qaadin falahu waxaa u banaan iibiyihii tarkuhaa geedka inuu ku daayo ila ljadaadi ilaa waktigii goosashada laga gaadho taasuu xaq u leeyahy macna marka waxay yeelanaysaa laba xaaladood haddii midhihiina qof uu yeesho kii geedka iibiye geedkiina kii iibsaday uu yeeshay haddii lagu heshiiye midhaha inuu goosto markaa waa inu ka goosto shardiguu ka soo baxo haddaan waxuba lagu heshiin ama inay geedka ugu oolayaan lagu heshiiyey labadaa xaaladoodna geedkay ugu oolayaan oo midhihiina nin baale geedkii ay ku yaalleenna nin baale oo haddii lagu heshiiye inay ku yaallaan dee shardigii waa in la oofiyo oo almuslimuuna calaa shuruuطihim haddaan waxuba lagu heshiinna caadadaa keensanaysa inay geedka ku yaalaan walikullin mid kasta oo kii la arko oo minhumaa labadooda ka mida asaqyu baa u bannaan inuu geedkii waraabiyo kii midhaha lahaa iyo kii geedka lahaa in intafaca waa haddii waraabinta hadduu ku intifaacayo bihi waraabinta ashajaru geedkii wathamaru ile midna geedkii buu leeyay midna midhihii buu leeyay waraabintii labadiiba way anfacaysa mid waliba u waraabin karaa walaa manca lilaakari ka waraabiye mooyaane ka kale looma diidi karo oma odhan karo anuu baaniyo beertan anaa iskale aduu midhaha ad leedahay soo dhex gelin anaa geedka waraabinaya midhahaaguna saasay kugu ilaashanayan ma odhan karo anuu midhahaan leeya buu leeyay midhahagaasaan ilaashanaya waan waraabinayaa waan buufinayaa geedkii waan digaynayaa waayo manfacadii midhahaygaa ku xidhan geedka laftiisa xaq baanan uleeyay midhuhu inay igu yaalaan waad igula heshiisa waay wain darahumaa haddii saqiga waraabintu ay labadaba dhibayso geedkii iyo midhihii labadaba ay dhibayso lam yajus midkoodna inuu waraabiyaa ma banaana ilaa biridaahumaa labaduba inay raalli ku noqdaan mooyaane marka halka marka su-aal baad isweydiinaysa hadday waraabintuba geedkii iyo midhaha labadaba dhibayso miyaanay xaaraan noqonayn oo idaacatlmaal miyaanay soo gelayn israafki iyo tabdiirki maya dararku waa laba nooc mid muxaqaqa haddii si la hubo waraabintu ay geedka iyo midhaha u dhibayso waaba xaaraan midnaba looma ogola xataa hadday ku heshiiyaan uma banaana de waa maalkoodii ay kharibayaan dararka nooca labaad waa dararun hayru muxaqaqin waa mid laga baqayo laakiin aan la hubin markaa markuu le wa in darahumaa dararkii hayru muxaqaq ahaa buu ujeedaa la soco kii aan la hubin buu ujeedaa oo dhibka aan la hubini waxba ma xaaraantimeeyo shayga inuu makruuh iyo waxaas buu ka dhigaa lakin shayga xaaraan kama dhigo dararka hayru muxaqaqa yaqiinina ma aha madnuun danan haalibanna dararku maaha waxa lagu uri tusaalahaan shaygaasi niyow dhib buu leeyahy laakiin dhib marna wuu yeeshaa marna ma yeesho dhibkii muxaqaq maaha soo ma arkeysa qofku shayga wuu isticmaali karaa xaaraanka ma aha waay lam yajus ilaa biridaahuma labadu waa inay raalli ku noqdaan midna ma waraabin karo waayo mid walba dee xaqiisii buu dhib soo gaadhaya dhibkuna waa marfuuc walaa darara walaa diraar bui nabigu alayh الsalaatu salaam qofku inuu cid dhibo looma ogola wain darra waraabintu hadday dhibaysaa axadahmaa midkood oo geedkii bay dhibaysaa ama idhi bay dhibaysaa watanaazacaa ay isku qabsadaan fi saqi waraabintii oo geedkii bay dhibaysaa midhihiina way anfacaysaa kii geed kale wuxuu le ma waraabin kartid oo geedkayga dhibaato soo gaadhaysa kii midhaha la-aana wuxuu le waan waraabinaya dee midhahayga manfacadooda ay ku jirtaa maxaa la yeeli fusika alcaqdu heshiiski waa la fasiki ile lama odhan karo waraabi geedka geedkiisu ha dhinto midhahaga ku badbaadaan oo mid in la dhibo bay noqonaysa lamana odhan karo ma waraabin kartid si ninkan geedkiisu ugu badbaado midhahagu ha dhintaanbe oo in midkood markaa dhibkii xaggiisa la xigsiiyo kii kale laga badbaadiyaa sax maaha labadaba dhibka waa in laga ilaaliyo maxaa lagaga ilaalin karaa oo in arrintu ku kala baxaanoo heshiiskii la fasakho oo markaa dee ninkii geedkii iyo midhihiiba baayici uu wada yeesho kana lacagtiisii loo celiyo yaa fasakhaya markaa waxa la ihi waxaa fasakhaya xaakimka waxaa kaloo la ihi waxaa fasakhaya iibiya sida muctamadkiina waxa weeye waxa fasakhaya almutadariru minhumaa labadooda ka ay dhibaatadu soo gaadhayso waayo faskiga waxaa xaq u leh alfasku bicaybin aw bidararin waxaa xaq u leh qofka dhibku uu soo gaadhayo ayaa xaq u leh marka haddii ka geed kale dhibku uu soo gaadhayo haddii la waraabiyo kaasaa fasakhaya ka midhaale hadduu soo gaadhayana kaasaa fasakhaya ilaa an yusaamixa inuu dhibkaa iska ogolaado mooyaane almutadariru ka dhibaatadu ay soo gaadhayso idhaahdo kolley geedkayga niyo waraabintaasi dhibaatay u geysanaysaa laakiin midhahaagu ha kuu fiicnaadaan iska waraabso dararkuna waa kee oo dararkii hayru muxaqiqa ahaa haddii kale inuu ogolaado may banaanta ma banaanaba waqiila waxa hi liaalibi saqyi ka dalbaya inuu waraabiyo waxaa u banaan an yasqiya inuu waraabiyo ku doonayaba ha noqdee lidukhuuli اaakhari fi اlcaqdi calaa dalika eeg meesha mar hadduu geed yaallo geedkaana wax la xidhiidha lagu heshiiyey iibku wuu iskaga jiraa meesha waxaan ujeda waraabintu marka hore mesha wa iskaga jirta geed qoyan oo midhale haddii la waraabin waayo de wuu dhimanaya ama uu dhibaatoonaya sooma marka mar walba qiilkan wuxuu leeyahy kale waan waraabinaya baa la aqbalaya qowlkiisa waayo ka kale markuu heshiiska gelayaba wuu ogaa geedka in la waraabinayo saa ku galay marka arrinkaas walow kaana hamaru midhaha geedkan ku yaala ee uu qof leeyahay hadday yihiin intasu kuwo markaa muudsanaya rutuubata shajari geedka dheecaanadiisa lazima albaayica iibiyihii midhaha lahaa waxaa waajib ku ah an yaqطaca inuu jaro amarato midhihiisa goosto si aanu u dhibin qofkii geedka iibsaday midhaha waa inuu ka goosto aw yaskiya ama waa inuu isagu geedkii waraabiyo ma odhan karo anuu markayga waraabsanaya markaaga waraabsan ma odhan karo mar hadday midhihiisi geedkii dhibaato usoo jiidayaanoo biyihiiya dheecaanka ay ka muudsanayaan waraabinta waa inuu isagu la dul taagnaado si dararkaa iyo dhibaatadaa ay midhihiisu geedka ku keenayaan uu uga difaaco oo dhinaca kale dhibaatadaasi aanay ugu dhicin wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabi ajmaciin